alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuttaqiin wlaa cudwaana ila clى الظaalimiin wslى اllah عlى nabiyina muxamadi wعlى alih wصaxbih wslama tasliima kaiira ama bacdu asalaamu عalaykum wraxmat اllahi wbarakaatu waa darsigeenii labiyo tobnaad ee ka mid ahaa duruustan ugu magac daray shakhsiyat lmuslim waxa uu ku saabsan yahay almuslimu maca waalidey muslimku siduu ula dhaqmo labadiisa waalid muslimku wuxuu aaminsan yahay diin lislaam inay gaadhsiisay waalidka meel diin kale mabda kale iyo dhaqantoona aanu gaadhsiin ilaahay subxaana wa tacaala xaqa waalidka waxa uu ku xigsiiyey xaqa rumaynta ilaahay subxaana wa tacaala la rumeeyo iyo xaqa ilaahay uu kelidii xaq u leeyahay in la caabudo waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ila iyaahu wabilwaalideyni ixsaana wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi wabilwaalideyni ixsaana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu amray in kelidii la caabudo intaa dabadeedna wuxuu sheegay labada waalid si fiican in loola dhaqmo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu diidu xaaraantimeeyey in cibaadada uu xaqa u leeyahay isaga iyo cid kale shuraako lagaga dhigo waxaanu daba dhigay ilaahay labada waalid inaan la xumayn oo aan la dhibin la wanaajiyo si fiicanna loola dhaqmo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu wabilwaalideyni ixsaana markaasaa wuxuu sheegay ilaahay xaaladda u samafalka labada waalid xanaaneyntood iyo ilaalintooda iyo dhibka in laga dhowro mid af iyo mid adinba ay u waajibsan tahay imaa yabluganna cindaka alkibara axaduhumaa aw kilaahumaa falaa taqul lahumaa uffin walaa tanharhumaa waqul lahumaa qowla kariima ilahi wuxu uhi labada waalid haddii midkood uu da agtaada ku gaadho macnaa ad haysood xanaaneynayso isagaoo da-ah ha ku odrhanin uffin walaa tanharhumaa ha dagaalin oo ha hiifin waqul lahumaa qowla kariima hadal wanaagsan oo labada waalid qalbigoodu soo dhoweeyo uu ku farxo kula hadal buuri ilaahay subxana wa tacaala wakfid lahumaa janaaxa dulli labada waalid waa inaad u tawaaducdo oo aanad iska sarraysiin aanad iskala weynaan aada labadaada waalid iska hoosaysiiso oo naftaada aad ka dhigto nafta waalidka mid ka hooseysa ilaahay subxaana wa tacaala waxaa kaloo uu tilmaamay aayaddaa dhexdeeda labadiisa waalid qofku inuu duceeyo waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaani sagiira waxaad tidhaahdaa ilaahay u naxariiso waayo anigoo yar ayay isoo koriyeen xaqa waalidka maxaa loo weyneeyey iyagaa waalidku sabab u ah qofkan jiritaankiisa iyagaa kusoo tabcay iyagaa soo koriyey iyaguu ilaahay sabab uga dhigay inuu heerkaasi soo gaadho si awgeed ayaa xaqooda aada loo weyneeyey xataa waalidku hadduu ilmihiisa dilo oo si kasta u dilo aan loo qisaas ahayn oo laa yuqtalu waalidu biwaladihi waalid loo dili maayo ilmihiisa xataa hadduu u dilo si ula kaca xadgudub iyo collaytana halka dadka kale loo qisaasayo qofka waalidkii loo qisaasi maayo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay labada waalid xataa hadday gaalo yihiin in xaqii ay ku lahay inaad si fiican ula dhaqanto aanu meesha ka baxahayn wain jaahadaaka calaa an tushrika bi maa laysa laka bihi cilm falaa tuطichuma wasaaxibhumaa fi dunya macruufa haddii labada waalid ay kugula dadaalaan gaalnimo shirki macsiyo waxaa ha ka yeelin oo bani aadam waalid iyo mid kale toona laguma adeeci karo wax ilaahay lagu caasiyayo laakiin ilaahay muxuu daba dhigay xumaanta inaanad ku adeecin ka dhalan mayso inaanad adduunyada ugu samafalin wanaag kula dhaqan adduunyada inta aad joogtaan nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa u timi asmaa bintu abi bakrin waxay ku tidhi jaaatnii ummii wa hiya raagiba hooyaday oo mushrikada wax iga doonaysa oo damacsan inaan wax siiyo ayaa i timi afa asiluhaa waa gaalada waa mushrikade waana hooyade miyaan xidhiidhiyaa soo dhoweeya oon fadhiisiya aan cunto siiya waxyaabaha kale adduunyaha ay doonaysana aan siiya qaala laha nabiyu alayhi الsalaau wasalaam silii ummaki nebigu alayhi الsalaau wasalaam wuxuu ku yihi hooyada xidhiidhi yanaa mushrikad baa noqotay si kastoo waalidku u xun yahay oo xumaan gaalnimo iyo diin la-aan uu gaadhay ama heerka u sareeya uu ka gaadhay xaqii waalidnimo kugu laa meesha ka bixi maayo waayo xaqaa wuxuu ku mutaystay waalidnimada kufrigiisi iyo macsiyadiisi iyo xumaantiisuna waalidnimadiisii burin maayaan oo meesha ka saari maayaan waad iska ilaalinaysaa un xumaantiisa hadduu ku farana ka maqli maysid laakiin adigu xaqi waalidnimo waad ilaalinaysaa sidoo ah ayaad u dhowraysaa islaamku waalidka oo loo samafalo wuxuu ku daray camallada ilaahay ugu jeceliyey wuxu uhi cabdillaahi bnu mascuud radia allahu canhu sa'altu rasuula allahi can axabi alacmaali ila allah rasuulka ilaahay waxaan weydiiyey camallada uu ilaahay ugu jecel yahay faqaala asalaatu calaa waqtiha camal ilaahay wuxuu u jeceliyay salaada waqtigeeda la tukado qultu uma ay waxaan idhi maxaa ku xiga qaala biru lwaalideyn labada waalid oo loo samafalo qultu uma ay qaala aljihaadu fi sabiili اllah bukhaariyo muslim baa wariyey u fiirsa labada waalidu samafalkooda rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey camalada ilaahay ugu jeceliyey salaada ayuu ku xigsiiyey jihaadkii qofku uu naftiisa hurayey laga yaaba maalkiisa inuu huro naftiisu inay ku baxdo inuu ku dhaawacmo xoolihiisu inay ku baaba-aan waxaa laga fadilo laga horeysiiyey biru lwaalideyn sidaa awgeed nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray ninku markuu jihaad u baxayo inuu waalidkii u ka fasax qaato nin baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam u yimi isagoo la tashanaya oo kala tashanaya inuu jihaadka u baxo rasuulku su-aal buu weydiiyey wuxuu ku yihi axayun waalidaak labadaadii waalid miyay nool yihiin qaala nacam qaala fa fiihimaa fajaahid iyaga ku dadaal buu hi nebigu calayhi salaatu wasalaam oo uu samafalkooda iyo iyaga u khidmayntooda iyo wanaajintooda camal aad ku dadaasho oo jannada aad ku gasho ka dhigo islaamku labada waalid oo loo samafalo gaar ahaan hooyada waxa uu ku daray asbaabta jannada lagu galo rasuulka caleyh afdal salaatu watasliim nin ayaa u yimi sidaasoo kale jihaada kala tashanaya faqaala lahu nabiyu calayhi salaatu wasalaam alaka ummun hooye ma leedahay oo hooyadaa ma nooshahay qaala nacam hooyaday way nooshahay buuhi qaala falzamha faina aljannata taxta rijliha rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi hooyadaa la joog oo u wehelyeel oo u shaqee waayo jannadu lugteeday hoos taalla manaa hooyadaa inaad isu dhul dhigto o aada u tawaaducdo ood hooyadaa u shaqayso oo aada wanaajiso wax fiican ay kaa maqasho ay kaana aragto ayaad jannada aada ku gelaysaa islaamku wuxuu ku daray samafalka labada waalid waxyaabaha qofka xataa adduunyadiisa barakeeya wuxuu imaamu axmed weriyey biisnaadin xasan inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam yidhi man axaba an yumadda lahu fii cumrih wyuzaada lahu fii risqih falyabura waalidayh walyasil raximahu qofka jecel in cumriga loo dheereeyo arsaaqdana loo siyaadiyo loo kordhiyo oo albaabadeeda loo furo loo waasiciyo labadiisa waalid ha u soonfalo qaraabadiisana ha xidhiidhiyo cumrigaagu inuu dheeraado inuu barakoobo arsaaqda inuu ilaahay kuu fududeeyo xalaasha ah oo ilaahay uu kuu siyaadiyo uu kuu ballaadhiyo oo tacabka ilaahay uu kuu barakeeyo ayaa uu samafalka labada waalid uu sababaa waxyaabaha addoomaha dembaabo loogu dembi dhaafo waxaa ka mid a u samafalka labada waalid nabiga calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimi ninkaasi wuxuu leeyahay yaa rasuula allahi asabtu denban cadiima rasuulki ilaahay ow dembi weyn baan ku dhacay faqaala lahu nabiyu calayhi salaatu wasalaam alaka ummun hooye ma leedo hooyadaa ma noosha faqaala laa wuxuu hi maya faqaala alaka khaalatun habaryar ma leedahay habaryartu iyaduna waa waalid alkhaalatu sinwu lumi buu hi nabigu calayhi salaatu wasalaam habaryartu waa hooyada oo kale wuxuu hi ha habaryar waan leeyahay qaala nabiyu calayhi salaatu salaam faburaha si dembigaa weyne aada sheegtay lagaaga dhaafo mar haddaanad hooye lahayn habaryartaabaa kuugu jirta halkii hooyade habaryartaa u samafal alimaam albukhaari wuxuu ku wariyey fi ladab lmufrad in uu cabdillaahi bnu cabaas nin u yimi wuxuu uhi ninkaasi gabadh baan guur kala sheekaystay inaan guursado aada baan u jeclaa guurkiiba iga diiday nin kale ayay guursatay aada iyo aad baan arrintaa uga xumaado waxaan doonay inaan ka argoosto faqataltuhaa gabadhii waan dilay fahal liya min tawba towbad ma layga aqbalaya faqaala lahu cabdullaahi bnu cabbaas alaka ummun hooye ma leedoo hooyadaa ma nooshahay faqaala laa wuxuu uhi maya hooyaday ma noola qaala fatub ilى اllah wa akir min ataqarubi ilayh mar haddaanay hooyadaa noolayn dembigaa weyna aada gashay ilaahay subxaana wa tacaala u toobadkeen waxyaabaha ilaahay loogu dhowaadana si dembigaa lagaaga dhaafo ilahay baa hi ina alxasanaati yudhibna sayi'aate wanaagyadu xumaanahay baabiyaane waxyaabaha ilaahay kuu dhoweynayana ku dadaal wuxuu ihi caطaa oo ardaygii cabdullaahi bnu cabaas cabdullaahi bnu cabaas baan markii dambe u tegey waxaan ku urhi limaada sa'altahu can ummihi ninkaa kuu sheegay inuu qof dilay kuna weydiinaya towbad ma laga aqbalayaa maxaad hooyadii u weydiisay cabdullaahi bnu cabaas radia allahu canhu wuxuu yidhi waxaan hooyadii u weydiiyey ma jiro camal dembiga lagu dhaafo oo la mida biru lwaalideyn u samafalka labada waalid sidaas ayuu islaamku weyneeyey u samafalka labada waalid weliba hooyada xaqa ay ku leedahay samafalka ilmaheeda ayaa laga weyneeyey oo laga badiyey xaqa waa abuhu ku leeyahy abu hureyra radia allahu canhu wuxuu yihi sida bukhaariyo muslimba wariyeen qultu yaa rasuula allah mana xaqu nnaasi bixusni suxbati rasuulka ilaahayow inaan si fiican ula dhaqmo yaa u xaq leh xaqa ugu weyn ku leh qaala ummuka qultu uma man qaala ummuka qultu uma man qaala ummuka wuxuu uhi hooyadaabaa xaqa u weyn la dhaqankaaga wanaagsan iyo samafalkaaga ku leh waxaan ku uhi yaa ku xiga wuxuu uhi hooyada haddana oo mar labaad waxaan ku uhi yaa ku xiga mar saddexaad buu uhi hooyada mar afraadkii buu ihi uma abuka aabbahaabaa si fiican ad ula dhaqanto xaq u leh uma alaqrabu falaqrab deetana sida dadku ay kugu soo kala dhowdhow yihiin qaraabadaadu maxaa xaqa hooyada looga horreysiye oo looga weyneeyey xaqa aabbaha waayo dhibaatada ay hooyadu ilmaha la soo marto aabbuhu lama soo maro waxay u qabato qaar ka midana aabbuhu uma qabto ilahay baa subxaana wa tacaala qur-aanka inoogu tilmaamay wawasayna alinsaana biwaalidayhi xamalathu umuhu wahna calaa wahn wafisaaluhu fii caameyn an ishkur lii waliwaalidayk ilaahay subxaana watacaala wuxuu yidhi waxaanu amaray insaanku labadiisa waalid inuu u samafalo oo si fiican uula dhaqmo markaasaa ilaahay wuxuu tilmaamay samafalkaa waxyaabaha waajibiyey ee keenay ee sababay wax ka mida hooyadii baa qaaday buu ihi ilahay subxana watacaala wahnan calaa wahn waxay ku qaaday xaalad dacfi iyo taag daro iska daba imanaya markay qaado way xanuunsanaysaa oo xanuunkii dumarka ayaa ku dhacaaya mar kasta oo ilmuhu uu sii koro iyadana awooddeedu wayse sii dhimaysa wa fisaalhu fii caamayn bu hi ilahi subxana watacaala laba sannadood baana naaska lagaga daaya macnaa sagaal biloodna sida khaalibkaa way sidaa waanay ku xanuunsataa way ku taag daraataa lafteeda iyo dhuuxeeda ayuu isticmaalaa marka uu dhashana laba sannadood ayay nuujisaa waa haddii muddat radaaca muddada nuujinta loo dhammaystiro ilah uhi wlwaalidaatu yurdicna awlaadahuna xawleyni kaamileyn waynu ognahay o way la soo jeedaa hooyadu ilmaha intaas soo jeer bay habeenkii u toostaa oo ay u kacdaa iyadaa kaadida iyo saxarada ka maydha iyadaa habaysa iyadaa waxaasoo dhibaataa la soo maraysa aabihi waxa laga yaaba isagu intaasoo dhan inuu iska hurdo oo iska raaxaysanayo sa awgeed baa xaqeeda aada loo weynayey jannadiina lugaheeda waxa weeyaan hoostooda laga yeelay macanaa sida iyada loogu samafalo ee iyada loogu dulloobo ee loo maqlo wixii wanaaga looga maqlo sida iyada loogu khidmeeyo loogu shaqeeyo ayaa waxa weeyaan jannadana loogu kala dhow yahay islaamku markuu sidaa inoo amray samafalka labada waalid xaqoodana uu sidaas u weyneeyey wuxuu ka digay taa cagsigeeda oo waxaa loo yaqaano cuquuq lwaalideyn qofku labadiisa waalid inuu caaq ku noqdo waalid caasi inuu noqdo waalidkiisi dhibaya waalidkiisu caaya si toosu u caayaaba isagu ama waalidka in la caayo isagu sababu noqonaya oo dadka waalidkood intuu caayo ayaa loogu jawaabayaa in isaga waalidkii la caayo marka waalidkii si dadban ayuu u caayay siduu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay oo lacana allaahu man lacana waalidayh ilaahay a nacdalo kelmadiisa waalid nacdala bimacnaa caaya markuu rasuulku sidaa yihi saxaabadu way yaabeen oo waxay idhahdeen ayasubu rajulu waalidayh ooma nin baa labadiisa waalid caaya qaala calayhi salaatu wasalaam yasubu aba rajul fayasubu abaahu nin buu aabbihii caaya ninkaasina wuxuu ugu jawaabay inuu isaga aabbihii caayo wayasubu uma rajul fayasubu ummahu nin buu hooyadii caaya ninkaasina wuxuu ugu jawaabayaa inuu isaga hooyadii caayo marka qofka aabbihii in la caayo hooyadii in la caayo isagu sabab u noqday ee cayda dadka kale waalidkood uu caayay uu sababay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka dhigay mid waalidkii caayay buu ka dhigay bal u fiirso saxaabadu ridwaan ullahi calayhim dad khayr badan bay ahayd xuquuqda waalidkana aada u yaqaana waabay yaabeen sidee buu qof waalidkii u caayi karaa laakiin maanta maxaynu aragnaa qaar waalidkood afka iyagu ula tegayo toosu caaya ama gacantaba ula tegayooo waalidkood garaacaya haddii la nacdalay kii waalidkii in la caayo sabab u noqday maxaad umalaynaysaa ka isagu toos waalidkuu caaya amaba se gacanba ula tegaayo waalidkii waa arrin aad iyo aada looga murugoodo looga xumaado nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay cuquuqu lwaalideynku waalidka oo lagu xumaado la dhibo la maqli waayaa inay ka mid tahay dembiyada u mudan qofka in ilaahay ciqaabka adduunyada ugu soo dedejiyo iyadoo taasi ay la socoto ciqaabka aakhiro loogu reebay loogu keydiyey in badan baynu aragnaa waaqica tusaalayaal badan baa ka muuqda dad waxa weeyaan nolosha adduunyada dhibaato kala kulmaya kadeed oo dadkii la socday noloshooda iyo taariikh nololeedkoodu ay tilmaamayaan inay ahaayeen dad waalidkood aada uga xun waa ciqaabkiibaa adduunyada loogu soo dedejiyey weliba mid kaa ka badanin inuu aakhiro ku sugayaa laga yaabaa waxa ugu daran qofka waalidkii xaqoodii dayacay ama waalidkii dhibayey intuu noolaa ee waalidku dhintay oo xataa maanta isaamax aan odhan karin khaladkaasi aan kaa galay oo aabba ama hooyey caf waalidka haddii xataa uu geeriyoodo uu samafalkiisu ma go'o nabigu calayh salaatu wasalaam abaru lbiri silatu wuddi labi ayuu ihi aw biru wuddi labi samafalka waalidkee u weyni waa in waalidkaa aabbahaa qofkii uu jeclaa inaad u samafasho dadku isagu jeclaa kuu xidhiidhin jiray kuway saaxiibada ahaayeen kuwa wax siin jiray inaad halkii aad ka sii wado oo wanaaggii aabbaha mid xidhiidhsama aad ka dhigto samafalka waalidka qodobadiisa u waaweyn buu ka mid yahay buuri nebigu calayh isalaatu wasalaam saasoo kale birulwaalideynka aan go-in waxaa ka mid ah ducaa lilwaalideyn waalidka in loo duceeyo nebigu calayhi salaatu wasalaam qofka camalada isagoo dhintay anfacaya wuxuu ku daray waladun saalixun yadcuu lahu ilmo wanaagsan oo adduunyada kaga hadhay oo u duceeya waxaa ka mid ah in sadaqad loo bixiyo in wixii waajibaad markaa saaraa laga gudo haddii xajku uu ku waajibay isagoon gudan uu dhintay haddii soom lagu lahaa waman maata wa calayhi soomun saama can waliyi buuhi nebigu qofka dhintay iyadoo soom lagu leeyay qaraabadiisaa ka soomaya qaraabadiisa qofka ugu dhowina waa awlaadiisi waxa weeyaan uu ka tegey nabiga calayhi salaatu wasalaam markii nin uu yidhi hooyaday mowtulqaflay ku dhimatay waxaanaan u malaynayaa hadday hadli lahayd inay sadaqad la bixi lahayd haddaan sadaqad waxa weeyaan aan u bixiyo ma ka gudaysaa ama ma laga aqbalaya nebigu calayhi salaatu wasalaam haa buu yihi wax waalidka loo sadaqadeeyo waxyaabaa ugu fadliga badanna nebigu calayhi salaatu wasalaam biyaha ayuu ku daray sidii uu ugu jawaabay sacad bin abi waqaas markuu arrintaasi uu su-aalka weydiiyey dadkii wanaagsanaa iyo saxaabadii rasuulku waalidkood aad bay u ixtiraami jireen abu hureyra radia allahu canhu maruu ka warramay birulwaalideyn waxaa ka mid a bu inaad magaciisa ugu yeedhin waalidkaa oo hebelow aanad ku odhan aabbaha ama hooyadaa heblaayo aanad ku odhan eeyaahe iyo islaantaadan iyo waxaasina dee magaciisa in loogu yeedho kaba si xunba in aanad hor socon haddaad wada socotaan ee aad ka dambayso waalidkaa in aanad adigu fadhiisan ilaa waalidka uu fadhiisto alxasan ibnu cali alxusein ibnu cali radia allahu canh ayaa waxaa lagu yidhi hooyada aad baad ugu samafashaa laakiin waxba lama cuntid ee sababtu waa maxay wuxuu uhi waxaan ka baqaa in wax saxanka ama xeedhada ku jiray oo isheedu ay qabatay oo ay jeclaato ay doonaysa inay soo qaadato inay gacanteedu uga horeyso ila niyadeedii qalbigeeda ma oge saa ogeed inaan wax la cunaba waan iska daayey intii waxay nafteedu muhatay oo ay doonaysay inay soo qaadato anigu aan ka hor qaadi lahaa waan iska daayeyba inaan wax la cuno waxaa dhacay qaarkood sa abu nucaym uu ku wariyey fi lxilya inuu maxamed ibnu siriin ahaa baan umalaynaya waa taabici oo ardaygii anas aad buu hooyadii ugu samanfali jiray meel bay soo mareen iyagoo wada socda biyo mareena oo hooyadii aanay ka tallaabsan karin intuu naftiisii goglay oo meeshaa uu jiifsaday oo biriish isagu uu iska dhigay ayuu hooyadii yidhi anigay dulmar halkaasi ayuu ka gaadhay uu samafalka waalidka sidaa islaamku xaqa waalidka u weyneeyo inaguna aynu weyneyno xuquuqdoodana aynu garanno sida aynu waalidka ka yeelno ayuunbaa ubadkuna ay naga yeelayaan waa waxaad adigu dhitaysanayso aada sii dhiganaysa weeye qofka waalidkii wanaajiya isna awlaadiisa ayuu ilaahay ka dhigi doonaa kuwo wanaajiya ka waalidkii xumeeye dhibana awlaaddiisu ilaahay subxana watacaala uu kaga jari doonaa sida dad fara badan ku dhacday ilahay baynu weydiisanaynaa inuu na waafajiyo samafalka waalidiinteen kuwooda nool iyo kuwooda geeriyoodayba iyo inu inagii waalidkan bay inoo dambi dhaafo والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد